it up, cover it up.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha kaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha juun waa lix sannadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo suugaanta jacmurka haatuf baa wuxuu yidhi hawadaay bilays baa kala haadsan laba ruuxa u shay wateen buu hore u halligaa hal baa iga dignayn anigi hoobaantii jacaylkeen hore aan u bislayey maxaa dhacoo hayiray ma hawl baan iska saarin ma hagaag baanu la socon halligtaya halligtaya maxaad odhan waa markan go'aankii ku soo xidhay
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan farsamada casriga ee ka faa'iidaysiga daruuraha iyo ciyaarihii iyo heeso ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maxkamadda gobolka banaadir ayaa riday xukunno laga sugayey oo ka dhan ah kalluumaysato lagu helay in ay si sharci darra uga kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya kalluumaysatadan ayaa ah lix iyo soddon qof oo isugu jira saddex iyo soddon u dhashay iiraan iyo saddex u dhalatay dalka bakistan waxaana iyaga iyo laba doonyood oo ay wateen laga qabtay badaha soomaaliya bishii abril ee sanadkan iyagoo ka kalluumaysanaya xeebaha maxkamadda ayaa ku xukuntay in ay raggaasi bixiyaan lacag wadar ahaan dhan saddex boqol iyo lix iyo sagaashan kun oo dollar oo ka dhigan in midkiiba uu bixiyo koob iyo toban kun oo dollar waxaa kale oo maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen qalabkii saarnaa iyo kalluun dhan afar iyo labaatan kun sideed boqol iyo konton tan oo kalluun ah maxkamaddu waxa ay sidoo kale ku xukuntay in ay bixiyaan soddon kun oo dollar taasi oo la xidhiidha kalluun ay bishii noofembar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha soomaaliya dhinaca kale maxkamadda milatariga ee soomaaliya ayaa xukunno ku riday laba nin oo lagu kala helay inay ka mid ahaayeen ururada al-shabaab iyo daacish cabdiraxmaan cumar xasan ayaa lagu helay in uu ka qaybgelayay weeraro ay kooxda al-shabaab ka geysatay buulamareer beledul amiin baraawe iyo golweyn waxaa la qabtay bishii sebtembar kii isagoo dhaawac ah waxaana isbitaalka looga gooyey lug kadib markii sidaasi ay ku taliyeen dhakhaatiirtii daaweynaysay maxkamadda militariga ayaa ku xukuntay xabsi daayin sidoo kale maxkamadda ayaa warsame cabdi xasan ku xukuntay shan iyo toban sano oo xadhiga kadib markii ay ku heshay inuu argagax geliyey ganacsatada isaga oo ka doonayay baad uu u ururinayay kooxda daacish bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho tobaneeyo tuulo oo ku yaala koonfurta ukrain ayaa halis ugu jira fatahaad iyo daadad kadib markii uu qarax burburiyey biyo xidheenka weyn ee novakakova ee gobolada ruushka uu maamulay koonfurta ukrain ukrain waxa ay ku eedeysay ruushka inuu si ulakac ah u qarxiyey biyo xidheenka si uu u hakiyo weerarka isagoo adkaynaya in laga gudbo webiga dnebro halka ay saraakiisha ruushku ku eedeeyeen ukrain in ay iyagu burburiyeen qeyb ka mida biyo xidheenka dadka ayaa u ordaya in ay ka barakacaan guryihii ay ku noolaayeen labada dhinac ee webiga iyaga oo ka cabsi qaba in uu fataho ukrein ayaa sheegtay in xaruntii korontada ee khakova ay gebi ahaanba burburtay kaydka weyn ee biyoxidheenka ayaa sidoo kale siiya biyaha qaboojinta warshada nukliyeerka ee zarborojija ee uu ruushku maamulo waxaanay biyaha siisaa sidoo kale jasiiradda kremiya ee uu ruushku xukumo madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa bartiisa xiriirka bulshada telegramka kula wadaagay muuqaalo muujinaya in ay biyo kusoo fataheen agaarka biyo xidheenkaasi burburay intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a cilmiga horumaray waxaa lagu ogaaday in daruuraha ama fadka la dasiin karo dalal badan ayaana adeegsada farsamadan injineer nuux aamin aareh oo ah khabiir xagga biyaha ah ku takhasusay kana soo shaqeeyay dalal farsamadan adeegsaday ayaa arintan uga waramay wariyaha v o eda jabuuti sagaal saciid
adduunyada wax dhaahay waxaa jira wax la yidhaha roob la da'siiyo roobka la da'siiyo waxa uu sababaya kolkuu fadkii soo dhawaabaa dhulkii la qaboojiyey sandulle waa roob isagu iska xilligiis kuma diinaya dadka ka sameeyey inuu roob ku doo dadka waa la qasbaa inuu roobku da'o kolkii fadkii kusoo dujoogso dhulkii kulal kama soo baxayo laakiin baraf iyo daqiiq la ciidiy ciid la isku ridqay ayaa lagu soo daynaya barafkii waa tadayurdu dusha ka marta fadka waa lagu sii daayey markaa biyihii fadku wuxuu ahaa dhibco yaryaroo isku tegi kara loo taag daran kolkuu baraf dhex orda qabo baa yimi ma dhibco iska soo yaacayaan way waaya dee wax weyn biyihii hawadii ma xajin kartee roobki saasuu soo da-ayaa
marka markay daruuruhu samaysmaan tii cilmiga ilahay markii laga soo tago dadku kale dee aqoonta waxood waxaa badan baa la fahamsan yahay marka say u samaysmaan fadku bi- biyuhu say u samaysmaan waxay u samaysmaan haddii xaajiyadda dumarkeenna caadiga lagu yidhaahdo tashtaa biyo buuxo biyihii ay ka dhammaadaan ay hawada galaan maxaa biyahu hawadaa cabtay dumarku yidhahdaa soo maaha may hawadu way cabto waa run laakiin biyihii way yaryaraadeen googo-een hawaday galeen markaa fad ku dii doona heblaayo maraykan roobkii biyahaagii yaraa meelka hindiya kadii hadday doonaan kolba dhinac ba u socdaan leed waa fadkaasi socda fadkan socda oo dhani gidigii waa biyoogu kolkuu fadku sii madow dhaafay biyihii baa ku adbadan kolkuu fadku yar ceeryaan yahayna waxaa la yidhaha baa jira xayaabo oo kale yahay waa biya yaryar yaryar oo isku tegi karla oo taagloo hawadu lal kolba dhinac eryeliso dee meel ma digi karayo because biyaba ma biyaba weli may gaari kartidaa ma iyo Een, imaaraadka kale waxaa la sheegay adna waa iishid inaad ka shaqaynaysay dubay oo kale waxaa li waa saxarahaas geedihii male wax- marka roob xoog ku da'sadaan waana ka shaqaynaysay iga warantaa waxa weeye eh, saxaaro way ahayd waa dhab odayga sheekh saayid la odhan jiro nin mut- hagaagsan ahaa haddii she- nin hagaagsan iyo lib madaxii waa nin hagaagsan buu ahaa deetana wuxuu sameeyin jiray biyihii badday ku ciyaaraan dadku lacag bay haystaan adigu halkaad liter keliya isticmaalaysid cabaysid ama ku maydhan shan liter toban liter qofku ba- aqalkiisa dhexe buu ku dabaashaa biyaha wuu iska sii daynayaa qasabadu qasabadaha qaadaya meel lagu sifeeyay tegayaan meeshii lagu sifeeyey de waxaa isugu imanaya afar boqol oo kun oo litr baa isugu kaa yimaya meesha warshadaan ka shaqeynay yani waxa weeye afar boqol oo afar bo- afar boqol oo milyan weeye oo litr a day maalin walba habeen iyo dhaaba guhiyo jiilaalba deeta biyihii kolka la sifeeye qurunkii laga saaray biyo saxare asalkooga ku biirtay weeyaan laakiin saxaradii laga dilay ma cabi karto waa biyada saxaradii baad ka fikiri markiiba caafi caga diinteenaba iyaa ka saxahayn waxaa la sameeya halkaa biyihii qurunkii laga saaray iyo kaloriin lagu daraa cudurkii laga dilaa wixii xasharaad ku nool wixii macdan ahaana waa laga saarayba wixii kale qurunana waa laga saaray kuwa meel baa la isugu geeyaa waa la qalajinayaa ciid baa lagu daraa waa la- kolkay qalalanba galaan galaan ama hal kiilo jooyadan lagu daraa la isku laaqaa nafaqo dhirta la siiyay noqonaysaa oo ciiddii hoostee lagu daadiyey geedkii baa markaasi nafaqo helayaba biyihiina kuwan sbrayerka magaalada la geliya qasabadaha waxaan doonayaa ah, tuubooyinku qaadayaana lagu sbray gareeyey yaa dhirtiiba biyo biyo isku bedeshay Dhi- dhirtaas laba markaa qurun biyaha qurunkii laba faa'iidanaya number one wixii ku jira adkaa waa nafaqa geedka u badnaa waa la qalajay cudurkiina waa laga dilay number two biyihii saafigii macdan fara badan fara badan oo saxaradeennii ku jirtay oo bur uu ka mid yahay potassium ila- macdana ka mida potassium calcium ma- ma- phosphorus nitrate waxaasaa ku badan geedku waa wuxuu raadinayeyba biyaha macdanta ayaa ku midantay ayuu geedku raadinayo ilaahay baryeyba kolka dee geedku wuu xoogaysan wuu naaxaya matalan haddii gu meel jiilaala meel ah, gu reer deganaan jiray waddankeena aad tagtid oo laga guuray oo digadii xoolihii lagaga tegay roob ku da-o geed weyn baa ka soo baxaya wuxuu ka baxayaa geedkii saxaradii buu ka mabsuuday nafaqadu raadinaya bay noqotay geedka kolkuu cirka galo geedkaasi hadduu xooluhu oo gaajoonaya soo agmaraan cuni maayaan waxaanay u cunayn nafaqadii baa ku badatay oo matagaya iga daayuleeya neefka xoolihii adigoo la la mid tahay adoo gaajoonaya maanta qada lagu siiyey bariis baa lagu sii kariya cunto macaan macaan macaan saddex boqol saddex galaanoo subagana waa lagugu daray miyaad cunaysaa wadnaha iskay taagaya daayad leedahay roob ahaan buu u daaya marka imaaraadka ayagu waxa waxaa la sheegay inay ama cusbo ku daraan hawadaas la ku daay say say iyagu u dhaliyaan saxaraha biyaha imaaraadka dubay oo kale say uga sameeyaan biyaha een, fadka fadka dee waa fadka dulmariy unba sal- unba barafka lagu daadinaya hadduuna bar hadduuna fad jirin waxba ku- waxay ku daadiyan maayaan waa inay roob sugaan hawadii oo dul maraysa oo fad weyn oo dul taagan dabeedna dayurad la kiciyaa barafka ayaa lagu daadiyaa dabeetana ay biyihii isku yimaadaan soo da-aan hadduuna meesha hawadii barafba jirin waxa u da'siiyaan ma hayaan fadka ma la kala xadi karaa ma la kala qaadan karaa yes xagga ilaa sida uu ilaaho bay wacankaa roobka etoobiyana aylandiska ku da haylandka ku da'a waa roobkii waddanka dhan u dii lahaa laakiin boortaasaa ka qabowo jiidatay marka roobku asaga meeshii uu qabow ka heliyuu tegaya meesha baluku wuu kala sasareeyaa halka buurta ethoobian highlands waxaa laga toban kun oo mitir tahay inagana ba halkan xeebtan jabuuti inlaba boqoloo mitir taa dhici karta dee laba boqoloo mitir biyo ma qaboobi karayaan meel qaboobi raadsanayaan ku daanaa bay leeyihin marka haddoo kale jabuuti wal xilliga xagaaga roob badan nooma do-o marka saamaynta waxaa keenaya kosta saamaynta kolkay halkan halkii waa kululaatay biyihii isku badan karayaan haw- sidaan u sheegayna biyaha kulu hawada kululi biyo kaluun bay sii qaadataa biyo ma soo degin karto iyadaaba biyo iyadaaba biyo kale u baahan si waxaan sii cabbaan u baahnay leedahay marka hadda jabuuti oo kale haddaan isku dayno sida imaaraadka oo kale duba inaan sameyno maxa- maxay nooga baahan tahay waxay inaga baahan tahay waxay u baahan tahay ah, kolka dhulka qaarkii horta waa in dhulka loogu talagalaa meeshii biyo ku da-aan maruun ilaahay da-siiyo inana iga yaaca inaan joojisto number two kolka maalinta roob la arko meeluu ku daa maalin wal- maalinna kuma teex sheeka dhaba maaha maalinu buu da-ah laakiin xaggaasay nooga yaaceen laakiin mararka qaarkood waxaa dhacaysaa in ay ah, ad- iyagoo biyihii ah, baddii ka soo kaceen hawada gelayaan ay iskaba qaboobi byjanis ama haw- ama hawadii adduunyadii baa iswadabare wareegaysa hawadu meeluma taagnada kolba dhinacba u socotaa markaas hawa qaboobi hadday kusoo beeganto way ina- khasaba ina da- inay qaboojiso khasaba biyihii hadday qaboojiso wuu da'aya markaa
marka had- ma haysano dhaqaalo badan oo intaan sida imaaraadka oo kale intaan eh, biyihii kala safayno oon baraf ku darno oon dusha sare usoo daadino oo diyaarado marino marka waxaan ku heli karnaa inaan biyaha kaydsano ama geeda abuurano innaga halkan waxaa ugu habboonay sida aynu u- hadda u noolahay meeshii xeeba siduu roob uga daawaa wakti wakhti badan maaha laakiin meeshii yar taagan oo dhan haddii dhirta la beero dhirtu way neefsataa hawo qabo way neefsataa geedku waa- uu sha- uu nool yahay markaa eh, dantiisay tahay inuu markaa hawadii qaboojiyo kolkuu hawadii qaboojiyana dee badkii dul marayay qabowbaa ku socda dhaxani kuleel kuma socdo waga u soo daaya qasab noqonaysa marka waxaa qasaba wadanka saxaaro waa laga saari karaa iminka sheeka waxaa hor jirta imaaraadku kale dhir eh, saxaaray ahayd dhir baa laga wada beeray iminka biyaan kuu sheegay darteed waxaa jirta sheeko soconaysa oo odhanaysa north africa saxaara the saxaara la yidhaahdo oo dhir laga beerayo la doonayo maalin maalmaha kamid wada doog noqdo roobkuna dee wuu soo doonani kol hadduu dhirba jirto
aad ayuu mahadsankaasi waxaa ahaan jireen nuux aamin aareh oo ah habiir dhinaca biyaha oo u warameeyey sagaal siciid haddaan halkan aan ku wada nasano mid ka mid a heesahan isku taladalna
haddaan saweer u baxo ama qaydarey u baxo oon barartiyo qayla diro baahidayda bilooga buurahawdhe buurtayada buuraha u dheer haddaan caarey u baxo aman marmar u baxo oon barartiyo qayla diro baahidayda bilooga toban jirkii ii taawada aan galay toban jirkii ii taawada aan galay iyo tilma'aanta halkan ku waday tus mare eerkaan oon u day tacab qasaar bay igu wadaa toban jirki ii taawada aan galay toban jirki ii taawada aan galay iyo tilma'aanta halkan ku waday kusmarre eerkaan oon u dayin tacab khasaar bay igu wadaan haya cabday hudhnaya lahobalin hobalowa
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada ayaa xiiseeya suugaanta iyo hal abuurka waxaana ka mid ah suugaanta jacburka ah wariyaha v o eda magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyarada ku xeeldheer jacburka sidan ayuuna waraysigu dhacay
waxaa jira dhallinyarada qaar la hibo u gaar ah oo ku saabsan dhanka majaajilada suugaanta ay sameeyaan ee ku saabsan dhanka madadaalada ayaa ah kuwa ay jecel yihiin dadweynuhu gaar ahaan dhallinyaradu cabdiraxmaan muumin cilmi oo loo yaqaano cadceed waa majaajilayste ku nool magaalada boorama wuxuu sameeyaa suugaanta la xidhiidha madadaalada waxaan wax ka weydiiyey inuu dhanka jacaylka ka sameeyey suugaanta la xidhiidha madadaalada amase jacburka haa jacaylka waan ka sameeyey waxaan ka sameeyey jacaylka adigu ereyo fara badan ereyada waxaa ka mid ah anigoo caruura weli caashaq barabacerka laga soo degay waa markii aniga lay haleelay ma garanaysaa jacaylku midabyabaday qof kastoo bilaadan ilaahay dheehaybadii uu waxaan maxubadu way ku jirtaa haatif baa wuxuu yidhi hawadaay bilays baa kala haadsan laba ruuxa u shay watay buu hore u halligaa hal baa iga digniinaan idhi hoobaantii jacaylkeen hore ayaan u bislayey maxaa dhacoo hayiray ma hawl baan iska saarin ma hagaag baan noo socon haligtay haligtay maxaad odhan waa markaa go-aankii ku soo xidhay hogaankii jacaylka hadalbowlaaxa ku xidhay hohe igaa yar hadalkaaga xumidii waa markay jacaylkaygiiyo naftaydii dee ay si ay u qaadaba ay garan weyde maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye baan nacam waan isyar fahmi weyno dee xaggaa naftaadan kusoo yar roor badan waaye maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye mahiggaan yeesho hadalkaygaad fahmi weyday hiliq baan dareemo habkii qalbigaagaan hiifoon salugay waa markaan diginta inaan kasii dhigaan doonaya kabacdi markaan intaa usii wada inantii inan aadaan iskugu fiican oo naani naftayduna ay keenayso aniguna aan jeclaabay jacaylkuna ceeb maaha waa qof walba wuu ku dhici karaa eegayadii markaan intaa ka idhi waan ka daayay markii dambe eryaha u sameyn baan qofka biniaadmiga oo ay maskaxdaad ka dhaawici kartaa makaraysa waan u turay markaa kabacdi ilaa haddana inantii waan jecelahay majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi ee loo yaqaano cadceed waxaa kaloo ka mid a suugaantiisa majaajilo la xidhiidha heese maraykan ah oo uu sameeyey markaana uu codkiisa ku heesayo iyo heese kale oo soomaali ah oo iyagana uu sameeyey islamarkaasina uu ku luuqaynayo waxaa ka mid ah xaysiis yar baan ka daawan jiray heesa yaroo la idhaahdo oo maraykan ahayd oo shaaxiyo waxaa uu ninku cabayay marka dambena shaaxay ku subayso marka heesta yar waxay akoda wesweneses mao akoda fayor horyor kerim macalimiisiga afkaa ka tubaya dhowtaa ka tubaya dhowtaa ka tubaya tan ma tii aad markaa xaysiiska ka dhegaysanaysa mise waqti aad samaysa may tani waa tii aan sameeyeen waa kooda wiisbed kooda wiisbed maba jirtaba waa ereyo laga yaaban yahay
hal heesay noogu soo gunaanadoo tii soomaaligeed aad u qaadisay muusikan aad afka ka samaysay mid ka mid a صح adduunyadu adduunyadu xasilana artaana waan bedelay maan ka daya adduunyadu xasilana xubeegii jacaylkiyo xarakaad ku badanaa xarakaad ku badanaa wadhilaanininim birin waan dhalininim qofkaad xidhiidhiyo xidhiidhaad wadaagtaan xiise heesu badanaa xilli tegay jacaylkee booramayo
sidoo kale majaajilaysti cadceed waxyaabaha uu sameeyey ee uu hibada u leeyahay waxaa ka mid ah in uu mateli karo laba ruux oo iswaraysanaya codkooda assalaamu calaykum baan wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waariyaa ii waran diiriye aad iyo aad baan u fiicana xaggeed ka timiday waxaan ka imiday xagga xaafadihii ha waan gartay aniguna dee halkan baan kugu sugayey waxaan maanta waraysi fiican la qaadanayaa waryaheena caanka ee haashim iyo halkan ugu ballamiyey xaggan baan ka sugayaa bal ka war naftaada adigu aad baan u fiicana waryahaasina waa waryaheennii warya fiican weey marka idaacadda v o eda ayuu waan gartay very good very good very good waaya eegi isagaan sugaynaa waa majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi oo lagu naanay saacadceed oo ku nool magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
aad kulan wanagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gebi ahaanba waxaynu ku falanqaynaynaa xidigaha ilkay gundowan iyo harri kane oo laga yaabo kooxaha ay u ciyaaraan ee manchester city iyo tottenham hatsba in ay isaga tagaan maadaama xilli ciyaareedkan uu soo gabagaboobay oo xilli ciyaareedka dambe ay garoomo kale ka soo muuqdaan arrimahaasi iyo sida ay suuragal u tahay waxaa ila falanqaynaya faarax maxamed cali oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan warbaahinta v o eda faarax soo dhowow waxaanu ku bilaabaynaa ciyaaryahan ilkay gundowan ee kabtanka kooxda kubadda cagta ee manchester city oo isagu kooxda haatan laba koob la qaaday koobkii saddexaadna ee sabtida soo socota ay u madlan yihiin inay ka qaadaan kooxda kubadda cagta ee intermilan ciyaaryahankan reer jermal ee asalkiisu turkishka yahay waxaa u dhammaanaya maalinta sabtida ah marka ciyaartaas ay u dhammaato heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta ee manchester city xidigan ma la sii joogi doonaa manchester city mase waa uu ka tegaya
waa mahadsantaha mascade runtii ciyaaryahankan gundowan waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda lafdhabarta u ahaa kooxda manchester city sanadihii lasoo dhaafay gaar ahaan isaga markii uu kusoo biiray sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa muuqata hadda mustaqbalkiisa runtii in wadahadallo ay ku socdaan saan ognaha ciyaaryahankan waa soddon iyo laba jir isaga waxa uu rabaa inuu kooxda laba sano kale lasii joogo laakiin sida muuqata maamulka manchester city waxaa laga yaabaa in ciyaaryahankan maadaama uu soddon iyo saddex sano uu bisha octoobar gelayo in aysan ayagu xilligan diyaar u ahayn marka waxaa suurtagala in ciyaaryahankan sabtida marka uu ciyaaro in kulankaas laga yaabo inuu noqdo kulankiisa ugu dambeeya ee kooxda manchester city waa gartay marka xaggee loo badinayaa marka kooxdee ayaa la isleeyahay ciyaaryahankan wuu u digarogan doonaa
ugu yaraan saddex kooxood ayaa hadda la hadal hayaa mid waa kooxda arsenal oo iyadu doonaysa in ciyaaryahankan ay laba sano lasoo saxiixato oo ay lasoo wareegto kooxda kalena waa kooxda barcelona iyada oo laga yaabo runtii iyaduna in maaragtay ay ciyaaryahankan gorgoradiisa ku darto in uu hoos u dhigo mushaarkiisa taasna waa option kale waxaa kaloo dhici karta inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee brusia dortmond laakiin dalabka arsenal ayaa runtii waxa uu muuqdaa mid macquul ah oo maaragtay kabtanka manchester city dad badan ay saadaalinayaan in haddii kooxdu ay sabjida wixii ka dambeeya ogolaato inuu ka tago inuu runtii uu magaalada london soo aado dhinaca kale beb guardiola xidigan aad ayuu ugu dhaartaa waxa uu ka mid yahay xidigaha xilliga uu u baahan yahay ka fujiya waa ciyaaryahankii ugu horeeyey isagu uu soo gato maadaama jarmalkaasna uu koojka ahaa uu kasoo tegayay nin aad uu yaqaanu ahaa inkastoo bilowgii hore uu dhaawac ka ahaa marka guardiola ma laga yaaba xidigan uu kusoo shaqaystay wax faraha badan uu ka faa'iideeyey inuu sahal ku diro
runtii waxa uu ka mid yahay guardiola iyo weliba qayb kamida qaar ka mid a ciyaartooyda waaweyn manchester city aragti ahaan inay sii hayaan ama ciyaaryahankan uu lasii joogo kooxda manchester city culayska ugu weyna gundwan waxa uu kala kulmaya hadda sida muuqata waa maamulka oo iyaguna dhinaca kale ka fekeraya in mushaar aysan ku bixin ciyaaryahan maaragtay soddon iyo saddex sano octoobar gelaya marka guardiola iyo ciyaartooyda manchester city labaduba way doonayaan in ciyaaryahankan uu xerada kasii tirsanaado waayahay dhinaca ay haddaan jaleecno real madrid ciyaaryahan benzima kabtankii muddada dheer kooxda horjoogaha u ahaa lafdhabarkoodii u ahaa kooxdii uu isaga tegey haddana booskiisii ciddii lagu bedeli lahaa ayay kooxdu u xusul duubaysaa waxaa aad loo hadalhayaa ciyaaryahan harri kane wiilka kooxda kubadda cagta ee manchester city arrintaasi sideed u aragtaa ma laga yaabaase inuu xidigan ku biiro kooxda real madrid
waa mahadsantaa runtii ciyaaryahan harri kane waxa uu u muuqdaa inuu yahay optionka ama targetka koowaad oo ay leedahay real madrid oo ay kasoo qaadato tottenham maadaama uu ka tegay ciyaaryahankoodii number sagaalka ahaa ee benzima hadalhaynta ugu badanna runtii halkaas ayay hadda maraysaa waxayna u muuqataa in maadaama kane qudhiisa uu intaasoo sano uu tottenham la joogo oo aanu wax kooba la qaadin haddana inuu ka faa'iidaysto maaragtay dalabaadka cusub oo maaragtay real madrid ay usoo bandhigayso oo runtii inkastoosan si toosa u shaacin haddana hadalhaynta ugu weyna suuqa kala iibsiga taalla inuu yahay ciyaaryahankan ciyaaryahanka keliyaho benzima bedeli kara maadaama sanad kasta ugu yaraan uu soddon iyo wax ka badan oo goolal ah uu ciyaaryahanka dhalay marka waa weeraryahan dhammaystiran kabtanka xulka qaranka ingiriiska waana runtii sandiego banabo waxaa laga yaabaa inuu maaragtay uu barbixin karo benzima haddii uu tago ciyaartooyda ingiriiska badanaa waxaa lagu yaqaanaa markay ka baxaan xerada ingiriiska ama boqortooyada britain in kubaddoodu aanay heerkeedu sidii ahaa sidii uu ahaa aanu sii noqonin marka xidigan maisleedahay haddii uu tago sbain wax uu ka keeni karaa
runtii waxaa jira ciyaartooy badan oo dhalinyaro ah oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa real madrid ay haysato waxaa laga yaabaa khibradda uu leeyahay iyo isagoo kaashanaya iyo nasiibkiisa in runtii uu isbedel ku samayn karo maxaa la yidhaahdaa garoonka real madrid runtiina waa ciyaaryahan dhowr jambion wax ka ciyaaray qudhiisu marka waxaan isleeyahay in aysan hadduu ka tago ingiriiska iyo hadduu sbaanishka tagaba ay labadoodu aysan maaragtay maadaama uu leeyahay khibrad ku filan haddana koox weyn uu joogay in aan waxba ka dhumi doonin waayahay faarax aad iyo aad baad u mahadsan tahay la arki doonay haddaba haddii ciyaaryahan harry kane uu ka tago waddanka ingiriiska inkastoo manchester united lafteedu ay xidigaa doondoonayso laakiin real madrid garoonkeeda magaceeda lacagta badan oo ay bixiso waxaan filayaa xidig ay soo doonato inaanu diidaynin faarax mar kale mahadsanid intaaynu dhegeystaa mar kale mid ukumi doonno waa mascadde iyo faarax maxamed cali oo ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelyo